laakiin horta aad iyo aad baad umahadsan tahay marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed waa salaamaya meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa soo wicitaankaaga iyo waraysigaaga horta taasi haddee bogaadin maaha ee waxay leedahay duco iyo taageero iyo garab istaag iyo gobanimo weeye madaxweynaha puntlandna khayr allaha siiyo waa nin aqoon-yahan ah oo wadani ah oo puntland intuu u qabtay iyo intuu soomaali u qabtay ma aha midaynu hadal ku koobi karno waxqabadka puntlandna horumarka intii uu xilka hayay wixii uu qabtay ma aha cabdi xakiim markii aan saddexda milyan iyo shanta boqol kun oo dollar oo maanta lagu bixiyey laba milyan iyo shan boqol aerobortka garowe bixiyey wadada eeldaahir keliya waxqabadku ma aha haddaan wax ka qayb ka mida taabto dekada boosaasood oo hadda hawshani gacanta lagu hayo oo deked calamiya oo dekada adduunka ka lamid ah laga dhigayo insha allah aeroboortka calamiga ee magaalada boosaaso wadooyinka gudaha oo magaalada boosaaso dayaatirka guryaha dawladda muxuu ahaa saddex saddexda labada aeroboortka garowe oo hadda maanta lacagtiisii la bixinayey qaybtii u dambeysay aeroboortka calamiga ah ee magaalada gaalkacyo hadda hawshiisii socoto wadada isku xirta garowe iyo gaalkacyo wadada isku xirta ayl iyo garowe iskuolka iyo isbitaalka calamiga ah ee hadda laga hirgeliyay magaalada gaalkacyo wadooyinka magaalooyinka dhex mar ah oo fara badan oo garowe gaalkacyo iyo qardho isugu jira afarta saldhig oo degmooyinka saldhigyo calamiya oo saldhigyada magaalooyinka waaweyn oo caadiga iyo ama kuwa adduunkaba ka mid ah laga sameeyey sida degmada isku shuban degmada dangorayo degmada godob jiraan iyo degmada xarfo waxqabadka dawladdu ma aha mid la koodi karo meesha la yidhaahdo iyo xireenka ayl iyo xireeno la sameeyey kollay ka waxaan garanaya ayl maaha bayla bandar bayla iyo guduud oo ummadii soomaaliyeed abaartu soo qaxisay oo hadda xilligii dhaweed oo lasoo dhaafay isugu tagtay gobolka bari iyo puntland isugu timi ay ku baxsatay dhexmarkii dadka shacabka uu gacantiisa raashinka ugu qiiminayey oo hadda qoysku hoyanayay oo aadabeyd waxyaalaha madaxweynuhu qabtay gundadii mindigar waa ka mid midaan u dhow kalbaashi meesha la yidhaahdo tukarag aageeda laga samaynayay waxaan soo koobi karo maaha dowladda puntland waxay muuqata haatan inay usoo jeensatay sidii madaxweyne hore u sheegay kaabayaasha dhaqaalaha marka ka nabadoona ahaan idinku ka odayaal ahaan muxuu yahay doorkiinu ama ku aadan kubogaadinta dowladda ee arrimahan
horta waa laba su-aalood annaga ka odayaal ahaan waxaanu kelmadaadi weydiisay dhammaantaya ama shacabka puntland oo dhami qabaa in arrinta taageerada madaxweynaha sideeda dadku dad ma xumaado haddaan madaxdoodu xumaan hadday madaxdu hagaagsan tahay dadku way hagaagaan dalkuna wuu hagaagaa marka waa garab istaagaynaa waxaana soo jeedin lahaa inta imrigiisa ka hadhay madaxiisa allaha raadiye hataa shan sano iyo toban iyo shan iyo toban iyo yaan la doorana waana dhalinyaro ee odayaashayadu waana isweydiinay oo iska warhaynaa hadda afkoodina waa ku hadlayaa dadka shacabka iyo nabadoonada intaba in qofka noocaas oo kale ahi uu yahay dheeman dheemantana nin waa lagu faraadaydaa inaan garab istaagno oo la shaqayno oo xilka aan idhaahno ha looga dhigo inta imrigiisu gaaro ama noloshiisu gaaro oo yaanba loogu tegay taasaasaan leeyahay kelmadaan leeyahay oo waxay tahay cabdi weli dareen iyo miskiin dadana mooyaane dadka reer puntland puntland maanta waa ku dabaaldegay dal is noqotay soomaali weyn wadadayayaane duco iyo dadaal kaleba waan kugu daraynaayo darajada ilaahay kusaar doorashada dhowe daabihii bulshada ee dahay daafac ku noqoy intaasaan oranayaa hadda labada kelmo oo haddee magacana gabay ka ah inkastoo aan isleeyahay waa la qaban doonaa faa'iida intaasay leedahay marka cabdilxakiin adiguna wadanigaa tahay oo waa ku ogahay oo waxaad ii soo wacday gobonnimada iyo wanaagaas inaad wax iga weydiisid maadaaba aan ahay afhayeenkii nabadoonada ama nin odayah oo mar walba danka caamka ka shaqeeya aada iyo aad baad adiguna umahadsan tahay labadaa qodobna saasaan uga duwanaya